بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يسر إخوانكم في دار الحديث على منهج أونلاين بلاتفورم أن نقدم لكم هذه المادة العلمية سائلين الله عز وجل أن ينفع بها إنه ولي ذلك ذلك والقادر عليه
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد أيها الإخوان في الله وحول عليها المساكة أبلا سنين إن سلسلة حديثك أهيد إن مساكة كنت عن شركي كتابتي صدحات يعني قادنه inaynu wakhtigiisii u soo raray labada subaxood ee arbacada iyo khamiista saacaddan oo kale bacda alfajr inaynu xilligan halkan ka dhigno insha allahu tacaala waxaanaynu isku dayi doonaa inaynu sunnada nebiga sala allahu calayhi wasalam maadaama aynu diraasaynayno aynu baranayno camalkeeda iyo dhaqankeedana inaynu ku dadaalno waxaan jeclahay ikhwaani fillaah inaan muqadima iyo hordhac inaga siiyo saaka qadarka waktiga aynu haysanno tacdiimu saaxibi alxadiid salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayh weynaynta aynu weyneynayno saaxibu alxadiid xadiidka aynu doonayno inaynu akhrino oo ah mukhtasaru saxiixi muslim oo xambaarsan aqwaashii iyo hadalladii iyo afcaashii nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam xadiidkaas bal intaynaan bilaabin saaxibu alxadiid sidaynu u weyneynano inaynu garanno saaxibu alxadiid cidda xadiidkaa saaxiibka u ah ee ku hadashay ee ilaahay subxaanahu watacaala u waxyooday waa rasuulu llaahi muxamed ibni cabdillaahi alhaashimiy calayhi afdal asalaatu wassalaam ruuxuna walaalayaa waxa shayga uu qiimeeyaa oo uu qadariyaa marka uu garanayo cidda ehelka waa ee ku qawshay qadarka iyo qiimaha u leeyahay idan tacdiimu xadiidi nabiyi sala allahu calayhi wasalam xadiidka nebiga weynaynta aynu weynaynaynaa waxay ka farcamaysaa oy ka dhalanaysaa weynayntaynu nebi moxamed weynaynayno sala allahu calayhi wasalam oo rasuulku hadduu agteenna qiimeeye qadar weyn ku yeesho oo xaqa uu nagu leeyahay aynu garanno oo makaanadiisa aynu fahamno xadiiskiisu waa inala cuslaanaya fudaydna inala noqon maayo laakiin haddii makaanatu rasuul quluubteenna aanay ku weynayn dee xadiiskiisa iyo sunnadiisuna ku weynaan mayso walaalayaal rasuulu llaahi muxamed sala allahu calayhi wasalam huwa nicmat llahi lmusdaah waa nicmadii ilaahay subxaanahu wa tacaala caalamka uu siiyey uu usoo saaray wa huwa araxmatu lilcaalamiin waa raxmaddii ilaahay kownka oo dhan uu ugu naxariistay huwa dacwatu khaliili araxmaan ibraahim calayhi asalaam rasuulu llaahi muxamed sala allahu calayhi wasalam waa baryadii iyo ducadii nebiyullaahi ibraahim uu ku ducaystay ilaahay ummaddaas inuu ka soo dhex saaro rasuul iyaga ka mid ah oo diinta iyo xaqa ku hogaamiya waxay ahayd ducadii khaliil raxmaan ibraahim waata ilaahay kaga waramay fii hadihi alaaya fii suurati albaqara waxau yihi rabbanaa wabcad fiihim rasuula minhum yatluu calayhim aayaatik ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم وعولا ربك يو وحتى سو دحتارتا رسول إياك كمد أه والحكمة دو إلهي كبرية خليل الرحمن عد كذا كمد موعدا لكن منهم وايو روح وحكو شيئا ee ku tawjiihinayaa marka uu kaa mid yahay ad garanayso aslan wa faslan waa kaaga raad badan yahay qof gariiboo meel kale kaaga yimid marka waxa uu yidhi mid iyaga ka mid ah allah yow ka soo dhexsaa kaasoo yatlu calayhim aayaatik aayaadkaaga ku dul akriya wayuzakiihim oo ka dahira xumaanta iyo xaaraanta iyo mukhaalafaadka oo dhan waa tasfiyadii wayucallimuhum alkitaaba waalxikma oo kitaabka iyo xikmaddana bara yatlu calayhim aayaatik wayucallimuhum alkitaaba waalxikma wayuzakiihim rasuulkaasoo aayaadkaaga ku dul akrinaya oo kitaabka iyo sunnada baraya oo xumaanta iyo xaaraantana ka dahiraya oo ka tasgeyenaya innaka anta alcasiizu alxakiim allahayow adigu waxa tahay ka qaalibka ah een cidina beegsan karin cidina ka adkaan karin waxaa alxakiim allaha aan khaldamin ee shay walba meeshiisa ku habboon dhiga walaalayaal nebi ibraahim markuu ilaahay bariyey inuu rasuul iyaga ka mida kasoo dhex saaro weliba waxa uu tilmaamay muhimmaadkii rasuulkaasi uu qabanayey oo altasfiya waatarbiya waana dacwatu lambiyaata saldhigga u ah qofka dacwadda wax kale asaas uga dhigaa waa qof ay cidlaca qaaday oo dariiqii ambiyada ka bayday dariiqu lambiyaa waxa uu ka bilaabmayey oo ummadaha ay ku tarbiyeynayeen waxay ahayd altasfiyatu waatarbiya maxay macnaheedu tahay altasfiya waatarbiya altasfiya waa in laga sifeeyo ummadda iyo mujtamacaadka wax alla wixii mukhaalafaada lilkitaabi wasunna wax alla wixii waxyiga rabbaaniga ah ee rususha lagu soo dejiye khilaafsan waa in laga sifeeyo haadihi hiya tasfiya dabadeed marka xumaan oo dhan laga sifeeyo tarbiyaduna waa in lagu barbaariyo calaa dawi lkitaabi wasunna waxyigaas in lagu barbaariyo lagu tarbiyeeyo waxaynu halkaa ka fahmaynaa markaa dee shayga marka hore weelka haddaan la maydhin oon la xalin oo subagun lagu shubo ama malab dee wixii way isla wasakoobaya laakiin marka hore weelka haddii lasii nadiifiyo oo la hagaajiyo dabeed wixii lagu shubaana dee wuu hagaagaya wahaakada tasfiyatu waatarbiya waa in qofkii marka hore la maydho dabadeed lagu shubo xaqa iyo hanuunka iyo hidaaya oo ay ugu horayso tawxiidu rabbi alcaalamiin in qofka addoon dhaba looga dhigo khaalis u ah lilaahi waxda keligii uu caabudo keligii uu baryo keligii uu ka kaalmo dalbo keligii acmaashiisa iyo aqwaashiisa oo dhan uu khaalis yoolo axad kale ama waxa weeyaan la wadaagin ilaahi subxaanahu wa tacaala cibaadadi ilaahay waa aqbalay dacwata khaliilihi ibraahim calayhi asalaam oo rabbi waxa uhi jala shaanu laqad mana allahu cala almu'miniin id bacata fiihim rasuula min anfusihim ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu ku galladaystay kuwa muuminiinta ugu nicmeeyey nicmo weyn markuu ka soo dhex saaray rasuul iyaga ka mid ah min anfusihim hebel hebel ay garanayaan aabbihii iyo hooyadii ay garanayaan asalkiisa iyo nasabkiisa ay garanayaan markuu ka soo dhex saaray yatluu calayhim aayaatih kaasoo ilaahay aayaadkiisa ku dul akrinaya wayuzakiihim oo ka daahirinaya wax alla wixii mukhaalafaad iyo xumaan ah wayucallimuhum alkitaaba waalxikma oo kitaabkiiyo sunnadana baraya wain kaanuu min qabl la fii dalaalin mubiin haba ahaadaan horay kuwa u dhunsanaa laakiin markii dambe hidaayada iyo hanuunka uu ku soo celiyey farasuulu llah huwa raxmat llahi lihadihi اlumma walilcaalami ajmac waxa uu rabbi yihi subxaanah wama arsalnaaka ilaa raxmata lilcaalamiin nebi muxamedow kumaanaan soo dirin ilaa waxa weeyaan naxariis aad caalamkao dhan u tahay mooye wax kale yacni raxmad ayaanu kusoo diray ummadoo dhan lagugu naxariisanayo haddaynu amtilo usoo qaadanno min raxmati nabiyina muxamedin sala allahu alayhi wasalama biummati biummati waxaa ugu weyn xadiisu jaabirin fi saxiix ana nabiya sala allahu alayhi wasalam anahu qaal mahalii wamahalukum kamahali rajulin istawqada naara فجعلت الفراش والدواب يقعن فيها وهو يجبهن جبا فأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تتفلتون من يدي وعرسوك نصوبا لها صلوات الله وسلامه عليه وحتصالها يديك تسالهين مركا مثلية تصال الله يسوك وسوقاته وحانيك تصالها يديك أن يسكنها يؤكل سيدين ضب وحويا من الإدلاع كشبك dabadeed xasharaadkii iyo balambaalistii iyo waxyaabaha istiinka iyo dabka soo eegta ay gudabaleen inay kusoo daataan waxa u yihi markaa ninkii dabka shidayna uu ka celinayo iyagana iyaguna ay isku soo dhex tuurayaan xasharaadkaas iyo xayawaanaadkaa yaryar waxau rasuulku yidhi anigu guntigiina ayaa naarta kasoo qabanayaa idinna waa iska kay dhufanaysaan oo naartaad isku dhex tuuraysaan waxaa laga yaabaa qofku mashhadkaa inuu sawiran kari waayo oo isweydiiyo waa ayo qofka dab olalayo bartanka isugu tuuraya macnuhu sidaa ma aha dabkan xisiga ee hortaada yaalla inaad isku dhex tuurayso laakiin waxaa laga waramayaa biictibaari alcaaqibati waalma'aal ciribka iyo ma'aalka dambe ayaa nebigu ka warramaya sala allahu calayhi wasalam oo macnuhu waxa weeyaan ruuxu marka mukhaalafada kitaabka alle iyo sunnada nebiga uu khilaafayo markuu u bereerayo bartanka isugu tuurayo baatilka wuxuu ka dhigan yahay dab ololayan in isku dhex tuuray waayo caaqibatu lmukhaalafa yacni mukhaalafada hadyiga nebiga la dhinac maro cidhibteeda iyo ma-aalkeeda dambe waa maxay soo naar maaha haddaan ilaahay kuu naxariisan idan yacni waxa weeyaan naarta aad isku dhex tuuraysaa waa mar kasta ood amarka ilahay iyo amarka rasuulka khilaafto lianna caaqibata dalik ta'uulu ila ila annaar waayo arrinkaa iyo mukhaalafada cidhibteedaa dambe ayaa waxay ku dambaynaysaa ila annaar ciyaadan billahi subxaanah sidoo kale xadiiskii acraabiga waa garanaysaa nin acraabiya ayaa masaajidkii nebiga soo galoo kaadi ku qabtay intii isla taagay markaasay saxaabadii kula boodeen oo ay doonaan inay waxa weeyaan ka qabtaan markaasuu nebigu yihi dacuuh iska daaya buu yihi faraha ka qaada markuu dhammaystana faariiquu calaa bawlihi dalwan min maa markuu kaadidiisa iska dhammaysto waadaan biyo ah raaciya bal u fiirsada walaalayaal raxmatu nabiyina muxamed sala allahu calayhi wasalam yacni hadday kula boodi lahaayeen saxaabadu laba nafsadaba way ka dhalan lahayd isagoo intiraara oo orda oo ka dhido dadkaba oo nebigiiyo asxaabtiisa iyo masaajidkaba ka dhida xaqna aan qaadan iyo isagoo kaadidii uu waday dee waxa weeyaan intuu la dhaqaaqo masaajidkii nebiga wada gaadsiiya labadaa mufsadaba way ka dhalan lahayd laakiin xikmadduu nebi moxamed isticmaalay ee raxmadda waxa weeyaan raxmaddu ay ku dheehnayd waxa ka dhalatay kaadiduna halkeedii inaanay dhaafin isaguna aanu infiraarin ee uu ku soo dhowaado oo waxa weeyaan wixii loo sheegaya uu qaato nabiga sala allahu calayhi wasalam xadiiskii kale mucaawiya waa garanaysaan fi salaa markii salaada uu ku hadlay saxaabigaas ee saxaabadii kale indhaha ay ku gubeen oo uu yidhi maxaad iga soo eedesaana hadalkii uu sii watay waayo muu garaneen waktigaas salaada dhexdeedoo lagu hadlaa inay salaada burinayso markii salaada laga baxay waxa uu yidhi saxaabigaasi isagoo sifaynaya qaabkii nebi moxamed u waajahay iyo qaabkuu qaladkaa u daweeyey sala allahu calayhi wasalam waxa uu yidhi fawallaahi maa saharanii walaa naharanii waxauu saxaabigaas yidhi wallaahi nebigu imanuu huruufin imanuu hiisin hadal xunna ima odhan waxaa keligii igu yidhi ina haadihi salaa laa yasluxu fiiha shayun min kalaami innaas wuxuu igu yidhi war salaadan aad tukanayso yacni kuma bannaano shay ka mida hadalka dadka waa aqwaal iyo afcaal waxa weeyaan maqsuus oo gaar ah oo ilaahay lagu caabudo laakiin kalaamu nnaas kuma bannaana marka waxa u lahaa maa ra'aytu mucalliman axsana minhu tacliima yacni mucallim ka tacliim iyo waxbaris wanaagsan ma arag buu lahaa nabi moxamed calayhi asalaatu wasalaam wa haadihi xaqiiqatuh waana akhlaaqdii iyo dhaqankii nebi moxamed waayo waxa uu ahaa mucallimu lbashariyati ajmac ummadda oo dhan macallinkoodii ayuu rasuulku ahaa salawaatu llahi wasalaamu calayh markaasaa ilaahay wuxuu ugu nicmeeyey dabcigii iyo akhlaaqdii iyo dhaqankii ummaddaas oo dhan uu ku hanan lahaa ee uu ku kasban lahaa waad garanaysaan xadiidu lmujaamici fii ramadaan ninkii maalin ramadaan hadhcad haweenaydiisa u galmoodee u tegey innaka maanta waxaa laga yaabaa wadaad hadduu iman lahaa ninkaas inuu odhan lahaa waxa weeyaan canaan inuu horta ku googoyn lahaa oo waxa weeyaan aad iyo aad hadal adag markuu ugu yidhaahdo kadib ayuu xukunka sharciga u sheegi lahaa laakiin nabiga sala allahu calayhi wasalam maada kaana mawqifuh mawqifkii munaasabka ah uu ka qaatay muxuu ahaa ninkaasi isagoo soconayuu u yimid oo warwarsan waxaa dabada ka wadaa maaha boodi gaadho askari ma wado laakiin iimaankiisa iyo taqwadiisa ayaa dabada ka wada wuu khaldamay laakiin haddana iimaankiisii qalbigiisa ku jiray ayaa soo kaxeeyey oo waxa weeyaan waa fadhiisan waayo dabeed nebiga wuxuu yihi halagtu yaa rasuula allah rasuulkii alla u halaagsamay qaala wamaa ahlakak qaala waqactu cala imra'ati fii nahaari ramadaan waxau yihi war maxaa ku halaagay wuxuu yihi haweenaydaydii baan maalin ramadaan ku dhacay dabeed nebigu sidaad garanaysaan xadiidka xadiidka abi hurayra fi saxiix waxa weeyaan kafaaradii waxa weeyaan ka gudaysay dembiga ayuu u sheegay oo tartiibsan ayuu u sheegay waxa weeyaan marka waxaynu halkaa ka qaadanaynaa isagoon tacniif iyo canaan iyo hadal xuntoona u odhan ayuu xukunkii sharciga u sheegay waa raxmaddii nebiga sala allahu calayhi wasalam waana ka la rabo ruuxa daaciga ah ee ummadda khayrka iyo wanaagga ugu baaqayaa inuu ku dheehnaado mar walba raxmaddii iyo risqigii nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam waxaa ilaahay u lahaa falacallaka baaqicun nafsaka calaa aasaarihim in lam yu'minuu bihada alxadiidi asafaa waxaaba laga yaabaa nebi moxamedow naftaada inaad halaagsood dhibto haddii ay qur'aankani rumayn waayaan murugo aada u murugaysantahay aawadeed maxaa nebi moxamed loo leeyahay naftaada inaad dhibaataysaad ku dowdahay hadday ku raaci waayaan asasan calaa haaulaa waa murugo uu u murugaysan yahay oo uu laxa jeclaynayo kuwa dariiqiisa ka baydhay ee raaci waayey bal ilaahay wuxuu ku lahaa falaa tadhab nafsuka calayhim xasaraat naftaadu yay tegin oo ha dhibin murugo aad kuwaa u tiiraanyoonayso ood u murugoonayso aawadeed laqad jaa'akum rasuulu min anfusikum casiizun calayhi maa canidtum حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم طب وحولها جل شانه وحيدين من رسول من أنفسكم نفينا كعادي إذن كيدن كم مدعا رسول إذن كيدن كم مدعا أي أيدين مد عزيز عليه ما عنتم رسول كاسو أي كعلصه أي كأدتها مشقدين يدباتدين يعني waxaa dhibaysa rasuulka waxaa idinka idin dhibaya maladeed dhibaatadiinna ayuu ka dhibtoonaya oo ka damqanaya waa inaad ummadda u lexe jeclootood ka damqato dhibaatadooda xariisun calaykum wuu idiin dadaalayaa oo yacni hidaayadiin iyo hanuunkiinna ayuu ku dadaalayaa bilmu'miniina ra'uufu raxiim mu'miniinta rasuulku waa mid raxmad iyo ra'fo u haya oo u dabacsan oo u tudhaya oo u naxariisanaya salawaatu ullaahi wasalaamu calayh walaalayaal idan rasuulullah hadduu kaa yahay hadduu nicmadii ilaahay inagu manaysta yahay hadduu raxmaddii ilaahay caalamkan usoo diray uu yahay haddii raxmaddiisu ay maqaamka iyo makaanada intaa leeg ay gaadhay fakayfa nucadimuh sidaynu ula dhaqmaynaa sidaynu u weynaynaynaa maxaa aadaabteennu tahay idaa dukira annabiyu sala allahu calayhi wasalam marka agteenna nebi muxamed lagu soo hadal qaado ama xadiidkiisa la xuso xaalkeennu siduu noqonaya قال مصعب بن عبد الله كان مالك إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يتغير لونه وينحني حتى يصعب ذلك على جلسائه وعود مصعب بن عبد الله مالك مرك النبي صلى الله عليه وسلم لصوها بالقادم مالك بن أنس يتغير لونه مدد كيس هو درسون كري كيضا معها ويسبدل كري وينحني دبر كيس روا سوق اللوعين كري وسوق اللوعين كري xataa yascuba dalika calaa julasaa'ih ilaa arrintaasi ay ku cuslaatoy dhibsadaan dadka la fadhiya sidaa intuu waxa weeyaan dhabarkiisa u qalloociyo ayaa midabkiisuna doorsoomi jiray mar alla marka nebiga lasoo hadal qaado sala allahu calayhi wasalam mahaabatan lirasuuli illaah isagoo maqaamka nebiga ka haybadaysanaya oo weyneynaya oo tacdiiminaya fakayla lahu yowman fii dalik maalin ayaa arrintaa lagala hadloo lagu yidhi maxaad sidaa u yeelaysaa faqaala low ra'aytum maa ra'aytu lamaa ankartum calaya maa tarawn waxa uu yidhi haddaad arki lahaydeen waxaan arkay walle waxaad aragteen igumaydaan diideen igumanaydan inkirteen waxa maaligu ka sheegay muxamed ibnu lmunkadir oo ahaa sayid lquraa waxa uu yihi ibnu lmunkadir waxaanu ahay laa nakaadu nas'aluhu can xadiisin abada ilaa yabkii xataa narxamah wuxuu yidhi maanaan ahayn muxamed ibnu lmunkadir kuwa xadiis nabi weydiiye ilaa haddaanu weydiinase oohin buu qabsan jiray ilaa aanu u naxariisano xilyat lawliyaa mujaladka saddexaad safxada boqol iyo afartan iyo toddoba iyo siyaru aclaam nubalaa mujaladka shanaad safxada saddex boqol iyo konton iyo afar ilaa saddex boqol iyo shan iyo konton walaalayaal waxa uu lahaa walaqad kuntu araa jacfar ibni muxamed wa kaana kasiira dacaabati watabasum wuxuu yihi waxaan arki jiray jacfar ibni muxamed oo aada iyo aad nin u kafsan badan oo u ciyaar badan oo waxa weeyaan dhoolla caddayn badan ahaa yacni nin waxau ahaa dee dadku waa kala furfuran yihiin dacaabada iyo tabasumka dhoolla caddaynta iyo waxa weeyaan ciyaarta iyo furfuraanta aada iyo aad ugu badan ayuu ahaa faidaa dukira cindahu nabiyu isfara lownuh yacni ninkaa kafsanka iyo furfuraanta waxa weeyaan lagu yaqaanay sheekaas mar alla marka nebiga lasoo hadal qaado kiiba ma aha kii kafsanka iyo tabasumka iyo dhoolla caddaynta lagu yaqaanayba ma aha mar alla markaasi doorsoomi jiro oo isbedeli jiro walaalayaal taasi waxay daliil u tahay mahaabada nebiga iyo weynayntiisu quluubtooda halkay ka degtay mar alla markay nebiga magaciisa maqlaan iyo xadiidkiisa ayaa ay doorsoomi jireen walaalayaal waxaad halkaa ka qiyaasi kartaa faraqa inaka iyo inaka iyo iyaga faraqa inoo dhexeeya inta uu leegyahay inaku waxaa laga yaabaa inaynu qoslayno marka nebi maxamed la hadal hayo xadiiskiisa marka la akriyayo waxaa laga yaabaa sheekadu inay nagala qiimo badan tahay sow faraq weyne inooma dhexeeya markaa baynana wa bayna alqowm idan ayna alixaaq halkaynu ka haleelaynaa oo aynu ragga ka gaadhaynaa waa ka hadna ilaa man raxima allah وكان الحسن رحمه الله إذا ذكر حديث حنين الجذع وبكائه يقول يا معشر المسلمين حسن البصري وحوها إذا ذكر xadيiث xنين الجdع وبkائه marka lasoo hadal qaado xadiiثkii ka waramayey geedkii waxa weeyaan jiridii timirta ama geedkii timireed ee waxa weeyaan nebigu salى الlahu عalيه wasalam uu qabsan jiray markuu khudbabaynayo yaعni geedkaa timirtaa jiridiisa ayaa nebigu intaan mimbarka loo samayn uu qabsan jiray marka uu khudbaynayo markaa xadiis baa ku soo arooray nebiga markii mimbarka loo sameeyey uu ka faaruqay geedkaa timirta uu qabsan jiray inuu waxa weeyaan geedkii timirta ahaa isagoo jamaada oo manoola ah oo noolayn ayaa sida waxa weeyaan waxa nidhibta yari marka ay aragto ilmaha yari hasheedi hasha ama waxa weeyaan hashii markay aragto siday nidhibta ugu soo orasho ama ugu soo orado hooyadeed amaba bani aadamkaba misaal haddaynu usoo qaadanno ilmaha yari markuu hooyadii arko siduu waxa weeyaan ugu soo ordo ee uu dug ugu odhanayo laabteeda ee ugu soo ooyayo sidaas oo kale ayaa waxa saxaabadu ay lahaayeen waxaanu maqalnay geedkii ama shiridii timirta ahayd oo waxa weeyaan ololkaah iyo xaniinkaas iyo oohintaas ay ka baxso marka waxa uu yidhi xasanulbasri waxa uu odhan jiray marka xadiidka xaniinuljidci la sheego inuu geedkii timirta ahaa u ooyey oo u soo ololay nebiga sal alay slam dabeed nebigu sida xadiidkaa ku sugan intuu kusoo dhaqaaqay geedkii timirta ahaa oo uu sida hooyadu ilmaheeda yar ay laabteeda u geliso uu sidaa laabteed laabtiisa ugu soo dhoweeyey ayaa marba marka ka dambaysa oohintiisa ay sii nuqsaamaysay xataa saka ilaa u aamusa waayo cidda uu xiisoonay u ooyi u ololayaa waa nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam waana geed timira waxaa markaa uu lahaa xasan albasri yaa macshar almuslimiin alkhashabatu taxinu ilaa rasuuli illaahi shawqan ilaa liqaa'i geedkii rasuulkii ilaahay ayuu u ooyey oo u ololay shawqan ilaa liqaa'i isagoo la kulankiisa jecel oo xiisaynaya fa antum axaqu an tashtaaquu ilayh walla muslimiintiiy idinka ayaa uga awlaysan oo uga xaq badan oo uga mudan inaad nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam u oydaan oo aad u xiisootaan liqihiisa iyo la kulankiisa waxaad ka egtaa jaamicu bayaani alcilmi wa fadlih libni cabdilbar safxada shan boqol iyo toddobaatan iyo laba wa kaana cabduraxmaan ibnu lqaasim yadkuru nabiya sala allahu calayhi wasalam cabdiraxmaan ibnu lqaasim nebiga ayaa u soo hadal qaadi jiray fayundaru ilaa lawnihi kaanahu najifa minhu damu markaasaa marka midabkiisa la eego waxaba la moodi jiray dhiig inuu kasoo daafay yacni qofka dareenkiisu markuu isbedelo isbedelka wejigiisa laga akristaa marka mar alla markaa nebiga lasoo hadal qaado midabkiisa waxabaad moodi jirtay wejigiisa dhiig inuu ka daadanayo waqad jafa lisaanuhu waqad jafa lisaanuhu fii famih carabkiisuna iyadoo afkiisaba uu ku angegay haybatan lirasuuli illah rasuulka ilaahay isagoo ka haybadaysanaya sala allahu calayhi wasalam waxa uu yihi walaqad kuntu aati caamira bna cabdillaah ibna zubayr faida dukira cindahu nabiyu sala allahu calayhi wasalama bakaa xataa laa yabqaa fii caynihi dumuuc waxa uu yihi caamir bna cabdillahi ibna zubayr marka agtiisa nebiga lagu soo hadal qaado waa ooyi jiray ilaa indhihiisaba ilmaanay ku hadhin bukaa awood وkاn صفوان بن سليم miن المتcabdيiن المجتahidiin صفوان بن سليم waxa u ahaa sagii cibaadada iyo اجتihaadka iyo dadaalka badnaa faإida dukira النabiyu salى الlahu عalayh وasلم marka nebiga lasoo hadal qaado baka falaa yazaalu yabkii oohin intuu qabsado kamuu zuuli jirin inuu ooyo xataa yaquuma الnaasu canhu wayatrukuuh ilaa dadku intay isaga kacaan ay isaga tagaan isagoo halkii ka ooyaya waxaad ka egtaa hadalka kitaabka ashifa bitacriifka xaqiiq mustafa lilqaadi ciyaad safxada shan boqol iyo sagaashan iyo sideed wa kaana cabdiraxmaan ibnu mahdi waxa uu ahaa cabdiraxmaan ibnu mahdi muxadidkii weynaa idaa qara'a xadiisa rasuuli illah markuu xadiiska nabiga akriyayo sala allahu calayhi wasalam amara alxaadiriina bisukuut dadka meesha jooga oo dhan aamusuu odhan jiray shibdha daada walaalayaal u fiirsada hadalka cabdiraxmaan ibnu mahdi falaa yataxadatu axadun qof ma sheekayn jirin akhlaaqdii salaf walaa yudraa qalamun qalin lama qori jirin hataa qalinka wax lagu qoranayo ee imlaag iyo yeeliska ay ku qoranayaan banaankaa lagu soo qoran jiray majliska xadiidka nebiga laguma qoran jirin walaa yabtasimu axadun qofna madoo la cadayn jirin walaa yaquumu axadun qaa'ima ruuxna ma sara kici jirin ruux sara kici jiray ma jirin oo aadaabtayda ay waxa weeyaan jebinaysaa inaad taagnaato majlis xadiiskii nabiga lagu hayo la wada fadhiyo oo sakiinada iyo xasiloonaantii kusoo degtay waa inaad fadhiisataa ha sara joogsan kaana calaa ru'uusihim atayr sidii wax madaxa shimbira ay kaga taagan yihiin ayaana isdhaqaasin jiray aw kaanahum fii salaa ama sidii waxay salaad ku jiraan ayaa shib ay odhan jireen bal hadda u fiirsada walaalayaal dhaqankii salafka iyo dhaqankeenna farqa udhexeeya intuu leegyahay haulaai alqawm rag rag wategey bay ahaayeen ulaaika aabaa'i faji'na bimislihim ida jamacatna ya jariiru lmajaamicu ulaaika aladiina hadaahum allah fabihudaahu muqtadih waa kuwa la rabo hormoodka iyo tusaalaha in laga dhigto bal hadda eeg cabdiraxmaan ibnu mahdi faidaa ra'aa axada minhum tabasama aw taxadda qof sheekeeye ama dhoolla caddeeyey hadduu arko labisa naclahu wa kharaj kabihiisa intu xudhuu ka bixi jiray kaba faaruqi jiray majlis inaka waxaaba laga yaabaa dee majliska wadaadka wax akriyaya hadduu ka faaruqu kabaa qaato in la yidhaha jazaaka allahu khayran wood nagu cuslaysane ama hadalkaad deeraysa laakiin raggii rag ahaaye dee xadiidka nebiga macaansan jiray iyaga cuquubo waxa ugu filan wadaadku intuu kabaa qaatay inuu baxo taasaa ugu filan waayo xadiidka nebiga ayaa ay rabaan walaalayaal waxaad akhlaaqdaasi waxay ku salaysan tahay bal saxaabada nebigu qaadkii nebiga ula dhaqmi jireen waayo raggaynu ka warramaynaa waa saxaabatu rasuuliillaah ceerkay ka cabeen raggii ka cabay akhlaaqday ku dhaqmeen raggii ku dhaqmay saxaabadu siday nebiga u weyneyn jireen ee ay u ixtiraami jireen ayay raggan u ixtiraamayaan iminka hadalkaa cabdiraxmaan ibnu mahdi majliskiisa xadiidkiga ah laga sheegay maxaa uu waafaqsan yahay xadiidkii waxa weeyaan uu warinayey usaama ibnu shariik ee uu imaamu tabaraani fii kabiir kusoo saaray mujalladka koobaad sabxada boqol iyo siddeetan iyo kow ee uu saxaabigaasi lahaa kunaa juluusan cinda anabiyi sala allahu calayhi wasalam ma yatakalamu mina mutakalimun kaana calaa ru'uusina tayr maleega xadiiskaasi waafaqsay waxa uu saxaabigaasi lahaa nebi maxamed ayaanu ag fadhinay oo maa yatakalamu mina mutakalim qof juuqliya naguma jirin oo kelmad ku hadlaya kaana calaa ru'uusina tayr iyadood moodo madaxa inay shimbira nagaga taagan yihiin khushuucda sakiinada xasiloonaanta ila waa meel ilaahay subxaanahu watacaala iyo rasuulkiisa lagu hadalhaye ikhwaani fillaah haddaynaan mansilada iyo makaanadaa dheer aynaan gaadhi karin iyadoo ay tahay inaan la quusan oo ay tahay in lagu soo halqabsado in lam takunuu mislahum fatashabbahuu ina tashabbuha bilkiraami falaaxu haddaydaan iyaga la mid ahayn isku ekaysiiya oo ku dayda uun waayo dadka wanaagsan oo lagu daydaa lafteedaa liibaana xadiidkii anasna waa garanaysaan rasuulka sala allahu calayhi wasalam markii lagu yidhi almaru yuxibu alqawma walamaa yalxaq bihim ruuxu dad ayuu jeclaanayaa wanaagsan manuu soo haleelin oo mana soo gaarin dee nebi maxamed baynu jeclahay sala allahu calayhi wasalam iyo saxaabadiisii manaynaan gaarin khud haadihi albishaara wahanii'an lak bishaaradan qaado waxa weeyaan aada iyo aad ugu farax hadday dhab ahaan aad u jeceshahay waayo rasuulku waxau ihi almaru maca man axabba haddaba ruuxa haddii maxabadu idinka dhab tahay ruuxu cidduu jeclaaday ayuunbaa qiyaamaha lala soo saaraya kaasunbuu raacaya maanta adoo jooga nebi moxamed iyo asxaabtiisii dhab ahaan haddaad u jeclaatay camal ahaana aad u waafaqday fa anta macahum walxamdu lilah iyaga ayaad macooda tahay cid kale haddaad jeclaatana dee kuwaasunbaa qiyaamaha raaci ikhwaani fillaah haddaynaan halkaa gaadhin haddii aanay noo suurto gelayn axaadiista nebiga marka la akriyayo inaynu oohin qabsanno inaynu khushuucno in quluubteennu qoydo waxaasoo dhamme hadday nagu adag yihiin iyadoo ilaahay subxaanahu watacaala aynu ka baryanno inuu quluubteenna qooyo oo uu ka dhigo mid waxa weeyaan ku ta'asuraysa oo kalaamka ilaah iyo kalaamka rasuulku u saamaynayo haddana haddaynaan mansiladaa gaadhi karin war waxaan idin leeyahay adcafu liimaan iimaanka halka ugu daciifsana ugu hooseeya miyaynaan karayn keliya inaynu xurmayno hadalka nebiga sala allahu calayhi wasalam oo aynaan ku dhex sheekayn oo aynaan hadalkeenna kor ugu qaadin oo aynaan ku dhoolla caddayn oo aynaan ku qoslin oo aynu akhlaaqdii iyo salafkii aynu intaa un kaga dayanno wax kale haddaynu kari weyna adcafu liimaan war intaa miyaynaan karayn waayo culimmadu waxay ku fasireen sidaan in badan halkan ka sheegay aayaddii qur-aanka ayada ilaahay u lahaa muuminiintiiyo laa tarfacu aswaatakum fowqa sawti nabiy kuwa muuminiinta ahow codkiina kor ha uga qaadina codka nebiga sala allahu calayhi wasalam oo codkiinu yuu ka sarraynka nebiga waxaa lagu fasiray markuu noolaa fii xayaatii dee waa halka goobjooga uu ka yahay inaan lagu qaylqaylin ee edab iyo xishood iyo xishmad lagu fadhiyo oon codka kor loo qaadin markuu dhintayna culimmadu waxay ku fasireen waa calaa xadiisi waa xadiidka nebiga iyo qowlka nebiga sala allahu calayhi wasalam halka lagu hayo waa inaad sidaad nebi moxamed u ixtiraami lahayd hadalkiisa waa inaad u xurmayso oo aad hadduu nebi moxamed fadhiyo sidaad uga edebsan lahayd hadalkiisa waa inaad uga edebsataa waxaad ogaataa maanta hadalka nebiga haddaad ka edebsan weydo ood xurmayn weydo nebi moxamedna maad xurmayseen waayo qowlku waa qaa'ilkiisa alqowlu biqaa'ili qaa'ilku hadduu xurmo iyo qadar kula leeyahay qowlkiisana waad qadarinaysaa walaalayaal min tacdiimi nabiyi sala allahu calayhi wasalam waxaa ka mid ah in marka lasoo hadal qaado aynu ku sallino sala allahu calayhi wasalam walidalika ahlu lxadiid wa ahlu sunna waa dadka manqabada iyo makaanada ugu awleysan ee deefta iyo nasiibka ugu weyn ka qaatay waayo shaqadoodu waa xadiidkii nebiga siday u kala sifayn lahaayeen bayna saxiixi wa saqiimi siday ugu khidmayn lahaayeen mar walbay yidhahdaan qaala rasuulullahna sala allahu calayhi wasalam ayay leeyihin awla nnaasi bi hada ruux kasta oo maqlana waxa weeyaan tacdiimka nebi moxamed weyneynaya waxaa ka mid ah inuu ku salliyo oo aanu kala bakaylin imaamu tirmidi sunantiisa waxa uu ku soo saaray wakada alimaamu axmed fii musnadih nebigu sala allahu calayhi wasalam inuu yidhi ragima anfu rajulin dukirtu cindahu falam yusalli calay waxaa sankiisu booroobay oo gulloobay ruux agtayda ruux waxa weeyaan agtiisa laygu soo hadal qaaday oon igu salliyin ninkaasi waa gulloobay sheekhu lalbani fi lirwa xadiidka waa ku tasriixinaya idan mar kastoo nebiga lasoo qaado sala allahu calayhi wasalam inaad ku sallido wakadalik imaamu tirmidi sunantiisa waxa uu kusoo saaray xadiidka uu nebigu leeyahy sala allahu calayhi wasalam albakiilu man dukirtu cindahu falam yusalli calay bakiilku waa ka agtiisa laygu soo hadal qaado een igu salliin sidoo kale imaamu muslim xadiidka uu soo saaray nebigu wuxuu lahaa man sallaa calaya salaatan sala allahu calayhi biha cashraa ninka mar keliya igu salliya ilaahay toban jeer ayuu waxa weeyaan ugu naxariisanaya bisabab salaada uu nebi moxamed ku salliyey waayo sida saxiixa ah mar kastoo nebiga aynu ku sallino oo aynu salaamno ruuxdiisa inta loo soo celiyo ayuu u jawaabaya oo salaanta uu naga qaadaya yacni salaamta xadiiskaasi waxa uu ku soo arooray fi salaam nebiga sala allahu calayhi wasalam salaamta la salaamo ruuxda inta loo soo celiyo ayuu salaamtii qofkii ka radinaya sida qofka haddaad salaamto calayka asalaam uu kaaga celinayo ayaa nebigu sala allahu calayhi wasalam qofka salaamaa min qariibin aw baciid waxaa mucjizaadka ilaahay ku karaamayey ka mid ah inuu salaamtaa ka radinayo oo ay gaadhayso markaas salliga in la farabadiyo waa tacdiimka nebiga ayay ka mid tahay calayhi asalaatu wasalaam waxaa walaalayaal ka mida min tacdiimi nnabiy taqdiimu maxabatihi cala kulli axad in kalgacalka nebi moxamed cid walba laga hormariyo hada min tacdiimi fafi صaxiixayn ana nabiya sala allahu alayhi wasalama qaal la yuuminu axadukum xata akuna axaba ilayhi min waladihi wawaalidihi wannaasi ajmaciin waxaa rasuulku yihi miskiin rumayn maayo oo iimaankiisu kaamil noqon maayo ilaa waxa weeyaan aan noqdo mid uu ka jecel yahay ilmihiisa waladkiisa waalidkiisa iyo dadkao dhan dadkoo dhan ilaa uu iga jeclaado wale ninkaa iimaankiisu ma dhamaystirmin kaamilna noqon maayo inaanu iimaanku kaamil noqonayn waxaynu misaal usoo qaadanaynaa xadiidka imaamu albukhaari saxiixiisa uu kusoo saarayo cabdullahi bnu hishaamna uu warinayo uu leeyahay kunna maca anabiyi sala allahu calayhi wasalam wa huwa aakidun biyadi cumar ibni alkhadaab wuxuu yihi nebi maxamed ayaanu la soconnay cumar ibnu alkhadaab isagoo gacanta haya faqaala lahu cumar markaasaa cumar ku yidhi yaa rasuula allah rasuulkii allow nebiga ayaa cumar gacanta haysta maa ashrafahu wa afdalah maxaa ka sharaf iyo fadli badan markaasuu yidhi cumar rasuulkii allow laanta axabu ilaya ilaa min la anta axabu ilaya min kulli shay ila min nafsii wuxuu yihi rasuulkii allow wax walba adaan kaa jecelahay naftayda mooyaane haddaan cumar ibnu khataab ahay dabeed nebigu waxa uu ku yidhi fqal النabiyu slى الlه عlyه وsلم laa wladii nafsii biyadihi xatىa akuna axaba ilayka min nafsik wuxuu yihi maya allaha naftaydu gacantiisa ku jirtaan ku dhaartay cumarow maya weli halkaan rabay maad gaadhin ilaa ad iga jeclaato xataa naftaada faqaala lahu cumar markiiba iimaankiisu cirka ayuu galay waxau yihi cumar fainahu اlآana wاllahi ya rasuul الlah laanta axabu ilaya min nafsi waxa uu cumar ku yidhi imika rasuulkii allow ilaahay baan ku dhaartay imika xataa naftayda waan kaa jecelahay faqaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam alana ya cumar hadda ayaad cumar halkaan rabay gaadhay idan ayuha alikhwaanu fi llah ruuxa muuminkaa iyo gabadha muuminadda ah midna iimaankoodu dhammaystirmi maayo ilaa nebi moxamed uu ka jeclaado cid walba xataa naftiisa waayo ilaahay subxaanahu watacaala waxa uu yidhi annabiyu awlaa bilmu'miniina min anfusihim nebigu sala allahu calayhi wasalam mu'miniinta waa uga mudan yahay oo uu uga awlaysan yahay xataa naftooda isaga uga dhow idan rasuulku waa ka naftaada iyo maalkaaga aada ku furanayso ee aabbaha iyo hooyada aad ku furanayso ee cid walba kaaga dhow haddaba haddaad nebi moxamed waktigii aada la noolaan lahayd oo aada jeclaan lahayd inaad naftaada iyo maalkaagaba ku furato difaaciisa sidii saxaabaduba ay ugu furan jireen ee leebabkiiyo sihaanta ay isaga dhigi jireen taa haddaad tamaniyayso ood leedahay alla waktigaa miyaad noolaatid si aad naftaada nebiga ugu furato waxaan ku leeyahay imikaba sunnadiisii baa ku dhex taalla sunnadiisa naftaada iyo maalkaagaba ku furo sunnada nebiga sala allahu calayhi wasalam difaaca aad difaacayso naftaada iyo maalkaagaba ku furo iyo cirdiga nebiga sala allahu calayhi wasalam difaaca aad difaacayso oo nebi maxamed agtaada yaan xumaan lagu soo hadal qaadin oo sunnada nebiga agtaada yaan lagu ihaanaysan oon xumaan lagu tilmaamin oo camalkeeda iyo ku dhaqankeeda agtaada yaan lagu furaysan waa inaad noqotaa hayuuran calaa sunnati rasuuliillah qof ku qiiraysan oo ilaalinaya oo difaacaya sunnaha nabiga sala allahu calayhi wasalam walaalayaal idan maa calaamatu maxabatih haddii tacdiimkiisa ay ka mid tahay in maxabadiisa cid walba laga hormariyo maxaa astaanu ah hiya mutaabacatu sunnatih waa sunnadiisa in la raaco ayaa calaamadu ah in sunnadiisa la raaco walidalik ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa aayad qur'aana uu ku leeyahay qul in kuntum tuxibuuna allaha fattabicuunii yuxbibkum allah wayakfir lakum dunuubakum waxa uu rabbi yidhi subxaanah qul in kuntum tuxibuuna allah waxaad ku tidhaha nebi allow haddii aad tihiin kuwo ilaahay jecel dhab ahaan fattabicuunii aniga isoo raaca yuxbibkum allahu wayakfir lakum dunuubakum markaasuu ilaahay idin jeclaan dembigiinana u dhaaf waxaa alqaadi ciyaad kitaabkiisa ashifa bitacriifi xuquuqi mustafa uu ku tilmaamo uu yidhi qoom ayaa waxay sheegteen maxabat allah inay alla jecel yihiin markaasaa waxaa laga yeelay astaantii maxabadooda ilaahay inay jecel yihiin calaamada u ahayd waxaa laga yeelay itibaacuhum lisunnati rasuuli illah raacitaanka ay raacayaan sunnada nebiga sala allahu calayhi wasalam bimacnaa waxaa la yidhi haddaad dhab ahaan ilaahay u jeceshihiin waxaa calaamad u ah jacaylkiina raacitaanka nebiga aada raacaysaan yacni nebi moxamed raaca dhab ahaan haddaad ilaahay jeceshihiin idan maxabada ilaahay iyo maxabada rasuulku waxay ku xaqiiqoobaysaa marka amarkiisa la qaato ee nahyigiisa laga tago ee khabarka iyo wuxuu ku warbixiyo la rumeeyo ee waxa weeyaan sunnadiisa la raaco markaasaa maxabadaadu ay xaq tahay haddii kale waxaad noqonaysaa tacsul ilaaha wa anta tudhiru xubbahu hada lacamri fi lqiyaasi shaniicu low kaana xubuka saadiqan la atactahu ina almuxiba liman yuxibu yutiicu waxau shaacirkaa xakiimka u lahaa maxabadiisa ayaad muujinaysaa adoo ilaahay subxaanahu watacaala caasinaya adoo cisyaanka harcagila bareeraya oo macaasida ku dhex dabaalanaya ayaad haddana waan jecelahay leedahay walle arrintaasi caqliga iyo qiyaaska fayow waa arrin aan la qaadan karin oo aada u foolxun waxau lahaa kalgacalkaagu hadduu dhab yahay waad adeeci lahay waayo qofka wax jecel cidda uu jecel yahay waa adeeca mana khilaafo walaalayaal idan waa inaad sunnaha nabiga sala allahu calayhi wasalam aada weynayso oo agtaada qadar iyo qiimo weyn ay ku yeelato inaad u nisbo sheegato xadiidka nebiga iyo sunnada rasuulka sala allahu calayhi wasalam waa min acdami sharaf lama intasabtu ilayka sirtu mucadama wacalawtu qadran duna man lam yantasib waxaa shaacirkaa xakiimkuu lahaa markaan kuu nisbo sheegtay ee noqday mid waxa weeyaan min ahli nabiyi sala allahu calayhi wasalam ah oo tolkii nebiga ah oo ahlu sunnaha markaan noqday ayaan noqday mid la qadariyo o la xurmeeyo oo qadarkaygu uu noqday mid ka sarreeya kaan kuu nisbo sheegan uu noqday mid ka sarreeya ahlulxadiidi hum ahlu nabiyi wa in lam yasxabuu nafsahu amkaasahu saxibuu ahlulxadiid waa ehelkii nebiga walow naftiisa haddaanay la saaxiibin neeftiisay la saaxiibeen oo mar kastoy qaala rasuulullah idhaahdaan cadadu anfaas mar walba waxay leeyihin sala allahu calayhi wasalam haaulaai hum ahlu lxadiid wa hum ahlu sunna waana kuwa la rabo inaad u nisbo sheegato oo sharaf iyo faan iyo fakri ay kuu noqoto haddaad ka run sheegto inaad tidhaahdo sunni baan ah dariiqii salafka haya waayo salafiyada caqa ah iyo almanhaju salafi waa inaad nebi maxamed raacdo oo asxaabtiisii aad ku dayato oo taabiciinta iyo atbaacu taabiciin wadadoodii waa inaad marto hadihi hiy ariiqatu sunna wa hada huwa ariiqu salaf cidna marti ugama tihid waa midaad ilaahay ugu dhowaanayso waa mid la rabo inaad sharaf iyo fakri iyo faan ay kuu noqoto anaka sunni lama intasabtu ilayka sirtu mucadama wacalawtu qadran duuna man lam yantasib sharaf iyo fakri ka weyni ma jiro walaalayaal sufyaan ibnu cuyeyna waxa uu lahaa laa tajidu axada min ahli lxadiid ila wa fii wajhihi nadra heli maysid buu yihi axad ka mida ahli lxadiid ilaa wejigiisa dhalaal iyo iftiin baa ku sugan lidacwati nabiyi sala allahu calayhi wasalam waa baryadii nebi moxamed uu duceeyey nebigu muxuu yihi sala allahu calayhi wasalam kamaa fii sunani alimaami tirmidiy nadara allahu imra'an samica mina xadiidan fawacaahu faballagahu kama samic nadara allahu imra'an samica mina xadiidan faballagahu kama samic faruba muballaqin awca min saamic waxaa rasuulku yihi sala allahu calayhi wasalam ilaahay ha nuuro oo ha iftiimiyo fi dunya wa fi laakhira ifiyo aakhiraba ilaahay ha nuuriyo ruux maqlay maqaaladayada iyo xadiidkeeda oo dadka u gaadhsiiye siduu u maqlay isagoon waxba ka bedelin waayo fara badanaa mid xadiidka la gaadhsiiyey oo kaba xifdi iyo weelayn badan kii goobjooga ahaaba yacni dadku isku fiqi ma aha isku faham ma aha qof goobjoog ahaa ayaa laga yaabaa kii u gaadhsiiye fariintu gaadhay inuu ka fiqi iyo faham bato ducadaa nabiga ahlu sunnaha ku dhacday markaasaa waxa u leeyahy sufyaan ibnu cuyayna axad ahli xadiidka ka mida aad timaysid ilaa nuurkii sunnadu wejigiisa ayuu ka muuqdaa wa bilcabsi wa fi lmuqaabil axad ahlilbidaca ka mida arki maysid ilaa wa sawaadu lbidca dulmada iyo mugdigii bidcadu wejigiisa ayuu ku yaallaa kun jeer hadduu mayruu nadiifiyo mugdiga iyo madowda bidcadu laa yufaariqu ka faaruqi maayo taana waxa yaqaana ululbasaa'ir dadka basiiratu lqalbi leh waayo waxa weeyaan basaru lcayn waxaa ka muhiimsan aragtida indhaha basiiratu lqalb qofka qalbigiisu inuu wax arkayo uu wax garanayo oo macrifo u leeyahay indhala-aanta dhabtiina waa ta qalbiga inaha laa tacma absaar walaakin tacma alquluub alatii fi suduur haddaanad basiiro lahayn kala garan maysid dulmada bidcada iyo waxa weeyaan nuurka sunnada ee kala garan maysid walidalik ayaa raggii rag ahaa ee ahli lxadiid ee xadiidka nebiga u khidmeeyey ilaahay faraaso iyo zakaa iyo garasho ayuu ilaahay ku karaameeyey xataa kelmadda markay maqlaan ay garan karaan inaanay kaba soo bixin min mishkaati nubuwa ma noqon karo waxani waxyigii nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam waayo waxay ahaayeen ululbasaa'ir waalbasiirati asaabiqa walaalayaal imaamu shaafici waxa uu lahaa raxmat ullaahi calayh ida ra'aytu rajula min ahli lxadiid waxa uu yihi markaan arko min ahli asxaabi lxadiidka ka mida shaafici fakaanii ra'aytu rajula min asxaabi nabiyi sala allahu calayhi wasalam jazaahum allahu khayra xafiduu falahum calayna alfadlu lianahum xafiduu lana waxaad ka eegaysaa siyaru aclaam nubalaa mujaladka tobnaad safxada lixdan iyo xilyat alawliyaa mujaladka sagaalaad safxada boqol iyo sagaal waxa uu yihi imaamu shaafici markaan min arko ahli xadiidka waxaabad moodaa inaan arkay min asxaabtii nebiga ka mid a xadiidkii nebiga wesigooda ku yaala ilaahay khayr ha ku abaalmariyo waayo sunadii nebigay noo xafideen moxamed ibnu siriin kaana yataxadad waxa uu ahaa mid sheekeeya wayadxak oo qosla faidaa jaaa alxadiidu khashac xadiidka nebigu markuu yimaado ayuu khushuuc qasan jiray waxaad ka eegtaa aljaamic lilkhaiib mujaladka labaad safxada konton iyo toddoba waxaan walaalayaal kusoo khulaasaynayaa qodobka ugu dambeeye muqadimada ku khatimaya waxa weeye addabdu can isunna sunnada nebigu difaac bay u baahanta sidaad naftaada u difaacdo eed maalkaaga u difaacdo eed cirdigaaga u difaacdo ayaa sunnada nebigu difaac ay kaaga baahanta moxamed ibnu murtabi ilyamani waxa uu lahaa almuxaami can isunna addaabu can khimaha kalmujaahidi fii sabiili illah qofka sunnada difaacaya ee seeraheeda ilaalinaya waxa uu ka dhigan yahay nin ilaahay darti u jihaadayo kale waxaa kaloo salafka laga wariyey waxaan filaya inu ahaa yaxya bnu yaxya inuu yihi addabbu can sunnati afdalu min aljihaad sunnada oo la difaaco oo wixii xumaynaya laga xakameeyo o laga qabto ayaaba jihaadka bisayfi wasinaan kaba fadli badan waayo siduu sheekhulislaam lahaa jihaadka seefaha iyo warmaha iyo hubka lagu dagaalamaya khulaasadiisu waa maxay waa isaal itihaami ila nuxuuri alacdaa waa in leedadkiiyo warmaha la gaadsiiyo dhuunta cadowga oo cadowga dhuunta laga liso wahada yastaiicuhu alcaamatu walkhaasa taana khaas iyo caamba waa la wada karaa soo maaha culmiya caamada hadday qoriga qaataan soo nin walba ma jihaadi karo laakiin waxa u yihi sheikhu lislaam sunnadu wuxuu yihi sunnadu iyadu waa iisaalu sunnati ila annaas waa dadkoo sunnada la gaadsiiyo wahada laa yaquumu bihi ila alkhawaas gaadsiinta dadka sunnada la gaadsiinayo ee la difaacayana khawaasta gaarka ilaahay u doortay ee risaalada xambaaray ee dhaxalka ambiyada xambaarsan mooye dee cid kale ma karto idan jihaad alkhawaas jihaadka khaaska ah ee fadliga badani waa jihaadka sunnada hada jihaad alkhawaas waana ka ilaahayba qur-aankiisa ku sheegay wajaahidun bihi jihaadan kabiira qur-aanka in lagu jihaado sidee loogu jihaadaya iqaamat alxujati walburhaan in xujada iyo daliilka lagu waxa weeyaan dadka dushooda lagu oogo oo xaqa la gaarsiiyo waa jihaad min afdali anwaaci jihaad idan sidaa darteed ayaa culimmadu ay yidhaahdeen markaa jihaadka billisaan iyo sunnada in la difaaco ayaa ka muhimad iyo afdaliyo badanba kii seefta iyo sinan waayo kaa dadkii oo dhan way wada awoodeen culimaya caamada kanse culimo iyo ahlulcilmi mooyaane dee cid kale ma karayso walaalayaal idan sunada nabigu sal allahu alayhi wasalam waa dhaxalkii ambiyadu ay nooga tegeen nebi maxamed inooga tegey inaynu markaa qiimayno ynu qadarino nebiga sal allahu alayhi wasalam waxay ka mid tahay oo sunadiisa ilaalinana waa min tacdiimi ilaahay subxaanahu watacaala hanaga yeelo kuwa nebi muxamed tacdiimiya ee xaqiisa garta ee u oofiya waxa uu xaqa u leeyahay wafaqana allahu jamiica lima yuxibuhu wayardaa وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين